بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن الكريم كأه وحان كجرا سورة الصبا نمنكي قال أها وإلهيالك عابدين وكلبري نقضي مركا كدبنا النبي محمد مركو كو أقريا نمنكي adduunka waxaa samayn adduunka waxay samaynayeen yaa mar lamba yaa loo gadaal loogu noqday maxaa yeelay korna adduunyadaa la tegi marna aakhiraa la tegi soo si loogu cibro qaato oo ilaahay loo caabudo waxay yidhaahdeen marka qaaluu markii lagu aqriya aayaatunaa bay calayhim aayaatunaa bayinaatin qaaluu waxay yidhahdeen maa haadaa kani ma aha maxameda ilaa rajulun waa nin yuriidu wuxuu rabaa waa nin maxay ka wadaan malag iyo wax kale ma aha yuriidu wuxuu doonayaa an yasuddakum inuu idinka horjeedsado idinka jeediyo camaa shaygii kaana uu ahaa yacbudu aabbaa'ukum aabbayaalkiin inay caabudaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa qur'aankana ma aha ilaa maa haadaa ilaa ifkun maa haadaa ilaa ifkun waa been bay yidhaahdeen muftara oo la abuurtay wa qaaluu waxay idhahdeen maa haadaa kani ma ahaanin oo qur'aanka ilaa ifkun waa been abuur muftaran oo la abuurtay wa qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqii waxay ku yidhaahdeen lammaa jaa'ahum goortu u yimid in haadaa kan ma aha ilaa sixirun sixir weeye sixirkaasoo mubiinun oo cad markaasaa yidhaahdeen waxaa loogu goodinayaa oo loogu cagajuglaynayaa waxaa weeye kuwii hore oo iyaga ay nuskoodna iyo cushurkoodna ay gaaraynin oo ambiyada ilaahay sidaa u beeniyey wixii ay ku dambeeyeen baa loo sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataynaahum ma aanan siinin min kutubin kutub ma aanan siinin yadrusuunahaa ay akhrisanayaan ahlu makaha kitaabku ma aanan soo dejin qabla alqur'aani qur'aan ka hor oo ay ay akhristaan wamaa arsalnaa ma aanan dirin ilayhim iyaga qablaka adiga hortaada nebi maxamedow min nadiirin mid u digana uma aanan dirin oo cadaabka ilaahay uga digo marka xaggay maxay kuu beeninayaanoo maxay kala garanayaan carabta kitaabkii lagu soo dejiyo ugu horreeyey waa qur'aankaa nabigii ugu horreeyo loo soo bixina waa nebi maxamed marka ha u fiirsadana wakadaba waxaa beeniyey aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey wamaa balaguu kuwani ma ayna gaarin micshaara maa aataynaahum kuwaa hore ee wax beeniyey wixii aan siinay micshaarkeeda micshaar waxaa layidhahdaa cushur cushur baa la yidhaahdaa shayga marka hore toban meel baa loo dhigi sagaal baa meel la dhigi hal baa lasoo qabani halkiibaa haddana toban meel loo dhigi meeshii yaa micshaar la yidhahdo cushru cushur baa la yidhahdaa wamaa balaguu ma ayna gaarin micshaara maa aataynaahum kuwaa hore ee aanu halaagnay waxaan siinay kuwan gaaladan ma ka joogo oo ama awooda ama maal ah ama cumri dheera ama quwo ah oo adduunyada aan siinay ma aanan siinin fakadabuu way beeniyeen kuwaa hore rusulii rusushaydii way beeniyeen fakeyfa kaana fa keyfa sideebuu kaana ahaaday nakiiri markaan inkiray sideebuu yacni inkir waan inkiraye inkaartaydii sideebay noqotay sidaasuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaalaa fa keyfa kaana sideebuu ahaaday nakiiri marka culimmada tafaasiirta waxay yidhaahdaan ilaan waali ina weydiiyeye kuwaasi rusushaydii bay beeniyeen marka waan ku inkiray macnaha waan cadaabay weeye maxaa markaas maxay idinla muuqataa waa inaad tidhaahdo waqaca mowqicahu inkaarkaaga sidii meesha ku habboonayd iyo intii ku habboonayd ayuu ku dhacay waqaca mowqicahu fa keyfa kaana nakiir sidaas weeyaan marka waa tahdiid iyo cagajuglayn oo nimankan quraysh loo cagajuglaynayo qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow innamaa in kale ma ahee acidukum waan idin waaninayaa biwaaxidatin hal shay baan idinku waanin hal khasla ayaan idinku waaninayaa tii buu sheegay marka an taquumuu inaad istaagtaan lillaahi liajli illaahi ilaahay daraaddi iyo ikhlaas ulajeeddo kale iyo dano kale iyo iska caarid iyo yuuna danahaaga ka hor imaanin yuu madaxnimada kaa qaadanin yaa waxaad qasanaysay ribadii iyo zinadii iyo muxuu ahaayey wixii yuuna iyo dadkaad dilayseen iyo xoolahaad boobayseen waxaas yuuna kaa burburinin waxaasoo dhan waxaa weye intaad ka dharbeeshaan waxaa weeye an taquumuu lilaahi ilaahay daraaddii qof walba oo fikiraya saasaa laga rabaa masnaa labalaba u istaaga wa furaadaa halhal idinkoo keligiina marka ilaahi liwajhillaahi ilaahay inaad ugu dhowaataan waxaa weye u fikira waxaana loo jeedaa inay xaqa dalbaan oo ayna iska daayaan xaqa ay ka hor imaanayaan humma tatafakkaruu fikira maa bisaaxibikum saaxibkiinna inuuna ku sugnayn min jinnin jinni ma hayo nebi maxamed waa taqaanaan isagoo yar baa taqiineen afartan jir isagoo ah waad ku raalli noqdeen inuu baytulmaqdis muxuu ahay kacbadii inuu dhagaxa idiin saaro oo haada alamiin kulanaa naqbaluhu wa nardaahu baad tidhaahdeen idinkoo isku halaagsami lahaa ayuu xigmadiinna idinku kala bixiyey assaadiqu alamiin baa agtiinna loo yiqiinay ma hadduu muxuu ahay waa shay oo aad kolba muftaran iyo waa sixir iyo wuwaashe aad ku haysaan humma tatafakkaruu fikira maa bisaaxibikum min jinnatin waxaa weye nebi maxamed oo caqligaa leh iyo qur'aanka faseexadaa leh ee balaaqadaa leh oo wax alla wixii tegey iyo waxa imaan doono ka sheekaynayo miyaa muxuu ahay wax jinna u eg saasuu qur'aanka u sheegayaa waa inaad ilaahay wejigii u istaagtaan idinkooo kala tagtagsan labalabo hal hal idinkoo u taagan amri maxameda ka sheekaysta markaa kadib waxaad ogaanaysaan maa bisaaxibikum min jinna in huwa nebi maxamed ma aha ilaa nadiirun waa kii digayo lakum idinka idiin digayo bayna yaday cadaabin cadaab hortii buu idinka digi shadiidin oo adag bayna yaday cadaabin cadaab hortii buu idinka digi shadiidin oo adag qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow maa sa'altukum aniga idinma weydiisanin min ajrin wax abaal ah oo xoolo ujra idinkama rabo fa huwa ajriga lakum idinku idinsu idinku qaata idinku wax ku fala qur'aanka wuxuu dhaafi ma leh maa qul waxaad ku tidhahdaa maa sa'altukum aniga idinma weydiisanin min ajrin abaal iyo xoolo iyo waxba idinkama rabo fa huwa kaas oo ajriga lakum idinkii idiin sugnaaday idinku qaata waxaa weeye idinka ha idin anfaco anigu waxba idinkama doonayo sidaa ku dheh baa la yidhi in ajriya aniga ajrigayga ma ahaanin ilaa cala allaahi ilaahay baan yaan ku leeyahay oo ii ballan qaaday ilaahay cidna waxba kuma waajibin kartee isagaa isku waajibiyey oo ii ballan qaaday inuu ajri ilaahay isiinayo in ajriya ilaa cala allaahi wa huwa allana calaa kulli shayin wax la arkabo shahiidun markhaati buu yahay wa huwa alle calaa kulli shayin shay la arkabo shahiidun waa markhaati saa u sheeg raqiibun xaadir acmaashiinna iyo waxaad samaynaysaan ilaahay kama qarsoona qof walbana wuxuu sameeyey baa lagu abaalmarin doonaa qofkii niyo fiican iyo ikhlaas leh iyo kolka kale waa la kala ogaan doonaa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow inna rabbii rabbigayga yaqdifu wuu ganayaa bilxaqi xaqa yuu baatilka ku ganayaa sidaa ku dhe qul waxaad tidhaahdaa inna rabbii rabbigayga yaqdifu bilxaqi xaqi buu caddaynayaa iyo xujadii yaqdifu waxaa weeye albaatila buu bilxaqi ka qowlihi tacaalaa sidaan ku soo marray suuratu alambiyaa bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaquhu faidaa huwa zaahiq wuu bashaaqayaa markaana waa isagoo halaagsamoo baaba'ay callaamu alguyuubi wax walba oo maqan allaha og weeye oo bini aadamka iyo khalqiga ka qarsoon qul waxaad tidhaahdaa jaa'a alxaqu xaqi baa yimi nuurulxaq wuu soo baxay iftiinkiisina wuu hilaacay wamaa maxay buu yubdi'u bilaabayaa albaatilu baatilka aad ku taagan tihiin muxuu bilaabi wamaa yuciidu muxuuse soo celin waxba waxba ma soo celin karo waxna ma bilaabi karo insaanka hadduu halaagsamo uma baaqi ahaanayo waxaa weeyaan إذا هلك الإنسان لم يبقى له إبداء ولا إعادة marka laa yubdiu laa yubdi'u albaatilu walaa yuciidu waxaa midna ma mana soo celin karo mana mana bilaabi karo waqul waxaad tidhaahdaa jaaa alxaqu xaqii baa yimid waa aayaddaasoo kale wazahaqa albaatilu baatilkana wuu zuulay ama wuu dhintay qul waxaad tidhaahdaa in dalaltu anigu haddaan baadiyoobo fa innamaa adilu calaa nafsii naftaydaan ku baadiyoobay wuu been abuurtay iyo waa saaxir iyo waca qul in dalaltu haddaan baadiyoobo fa innamaa adilu calaa nafsii naftaydaan ku baadiyoobay wain ihtadaytu haddii aan hanuunana wain ihtadaytu haddii aan hanuunana fa bimaa yuuxii fa bimaa fi bisababi maa sababtii baan ku hanuunay yuuxii uu waxyooday ilaya aniga rabbi rabbigayga hidaayadiisa iyo towfiiqdiisa weeye innahu alle samiicun kii maqlaya weeye aqwaasheenna qariibun oo inoo dhow oo wuxuu qofkii ilaahay baryo waxaa weeye wuu aqbalayaa yaclamu qowla kullin min almuhtadii kan hanuunay iyo kan baadiga ah wuu og yahay mar labaad baa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walow taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow id goorta fasicuu ay argagaxeen haddaad arki lahayd yaa moxamed mushrikiinta markay fasaceen ay argagaxeen falaa fawta cararna iyo falaa mukhallisa lahum walaa mahraba wa ukhiduu waana la qabtay min makaanin meel baa laga qabtay qariibin oo dhow low waa maxduuf taqdiiruhu la ra'ayta amran cadiiman amar weyn baad arki lahayd waxaa weeye wakhadban jasiiman iyo amar weyn oo tartacidu lahu lfaraa'is ay muxuu ahaayey xubnaha la jareeyaan walow taraa haddaad arki lahayd id wakhtigii fasicuu ay argagaxeen falaa fawta carar iyagu uma sugnaanin wa ukhiduu waana la qabtay min makaanin meel baa laga soo qabtay qariibin oo dhow wa qaaluu waxay yidhaahdeen aamannaa bihi haddaan rumaynayoo wixii aan weliganaga diidaynay iyo hadda ayaan rumaynay alle wuxuu idhi wa annaa xaggeebuu kayfa mataa seebuu ugu sugnaaday wa annaa sideebuu lahum iyagu ugu sugnaaday attanaawushu inay soo qaataan iimaankii min makaanin meel baciidin oo fog oo adduunyadii ah halkanay joogaan qiyaamo adduunyadii markii la joogayna waa lagaga samray inay iimaan laga helo haddoy qiyaamo joogaan bay rabaan inay laacaan iimaankii oy adduunyada ka soo qaataan min ayna lahum inay iimaankii ka soo qaataan iyagoo aakhiro joogo iimaanka meeshiisana adduunyaday bay ahayd adduunyadiina way baaba'day fa saarad minhum bimakaanin baciid ayay noqotay marka xaalkooda wuxuu la mid yahay sida qof doonaya wax inuu soo qabsado meel fog waqad kafaruu iyagoo ku kufriya bihi biliimaani min qablu hadda ka horna way ku kufriyeen wayaqdifuuna way ganayaan bilghaybi wax maqan bay min makaanin makaan ka tuurayaan baciidin oo fog waxaa malahooda umuurta oo qaybka ah markii ay lahaayeen laa bacsa bacsi ma jiro walaa xisaaba xisaab ma jirto walaa jannata jannana ma jirto walaa naara naar ma jirto wax qayb oo ka maqan bay ganganayeen wayaqdifuuna bilghaybi min makaanin baciid waxiila waxaa la kala teeday oo la kala dhex galay beynahum iyaga dhexdooda iyo wa beynamaa yashtahuuna wixii ay ishtihaynayeen oo ay rabeenoo inay iimaanka soo qaataan ah kamaa fucila sidii lagu falay biashyaacihim kuwa iyaga waxaa sambalkooda ah min qablu kuwa ay isu egyihiin sambalkooda si fircoon waxay uu yidhi waxaa weeye aamantu ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila markaasaa loo diiday kamaa fucila biashyaacihim min qablu innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen fii shakin shaki bay ku sugnaadeen markay adduunyada joogeen shakigaasoo muriibin oo shaki kale ku beeray ayay ahaayeen innahum kaanuu fii shakin muriimin shaki shaki kale ku beeray ayay ahaayeen halkaa waxaa inoogu dhammaatay suuraddii suuratu saba ahayd halkanna waxaan ka gelaynaa suuratu faatir labadaba waxay ku bilowdeen shanta suuradood ee ilaahay xamdigiisa ku bilaabatay ayay ka mid yihiin oo suuratul ancaam ka soo bilaabatay oo haddana lagu xiji siiyey muxuu ahay lagu xiji siiyey suuratu alancaam iyo suuratul waxaa weeye suuratu lkahfina waa lagu xiji siiyey labadana way isku xigaan marka alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa suuraddana waxaa weeye waa makiya makay ku soo degtay mar hadday maka ku soo degtayna waxaanu ognahay caqiidaday ka sheekayn sidii aan ku aragnay aayaadkeedu waa shan iyo afartan aayadood qur'aanka waxaanu ku siqaynaa suuradihii gaagaabnaa marka suuratu faatir waxay soo degtay intuusan nebigu hijroonin wax yar ka hor waxay marka aada iyo aada uga hadlaysaa sanadkaas aayadihii soo degay sidooda badan waxay ka hadlaysaa caqiidada rususha iyo dacwada iyo tawxiidka taasay ka hadlaysaa suuraddu waxay ka sheekaysay ilaahay khalqigan sida uu u abuuray iyo koonkan iyo malaa'igta iyo insiga iyo jinniga iyo adilada iyo baraahiinta bacsiga iyo nushuurka ilaahay inuu muxuaha safaxaadka kitaabkan la aqrin karo in muxua dhulka lasoo noolaynayo bacda mowtihaa madarka ilaahay uu soo bixin fawaakihda iyo ziraacada waxaa weeye waxyaabaha uu ilaahay midhaha inoo soo bixinayo habeenkiiyo dharaarka isdaba mari insaanka inta markuu la abuurayo uu soo marayo habeenkiiyo dharaarta la isdhexgelinayo kuwaasoo dhan oo kitaabka ilaahay ee adilada ilaahay ku tusayo yay ka sheekaysay kadibna mu'minka iyo gaalka waxaa u dhexeeya farqiga weyn haddana mar labaad waxay ku noqotay adiladii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay muxuuha ku noqotay waxay ka sheekaysay risaalada nebi maxamed inay wixii ilaahay uu soo diray oo dhan inay ugu fadli badan tahay taas ayuu muxuu ahay ayuu iyay ka sheekaysay suuradda waxayna ku soo khatimtay nimankii gaalada ahaa ee asnaamta caabudayay in la canaantay ayay ku soo khatintay suuradda waxaa lagu magacaabay faatir waa magac ilaahay uu leeyahay oo koonkan oo dhan abuuray isagoo meel uu kaga dayday aan jirin isagaa soo ikhtiraacay alla subxaanahu wa tacaala marka tii baynu gelaynaa alla wuxuu yidhi alxamdu lilaah bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa allihii arraxmaani ee naxariista badnaa allihii alraxiimi ee naxariista badnaa magaciisaan kitaabka ku bilaabaynaa alxamdu mahad oo waxaa weeye iyo ammaan oo calaa sabiili waxaa weeye athanaa'i aljamiil bala athanaa'u alkaamil waxaa weeye ammaan oo buuxdo lilaahi ilaahay baa iska leh allihii faatiri asamaawaati cirarka isagoon meelna uga dayanin bilaabay oo abuuray iyo wal ardi dhulkii jaacili lmalaa'ikati malaa'igtiina wuxuu ka yeelay rusulan rusul oo u dhaxayso bayna allaahi wa ambiyaa'ihi sida awaamirta ilaahi iyo risaalada si ay ambiyada u gaarsiiyaan ambiyaduna ay u soo gaarsiiyaan bini aadamka kale ulii ajnixatin baalal iyo garbaabad ayay leeyihiin mahnaa oo labalaba ah iyo wa hulaatha saddex iyo wa rubaaca asxaabu ajnixatin weeye khataada wuxuu yidhi qaarkood malaa'igta laba garbood bay leeyihiin qaarna saddex bay leeyihiin qaar afar bay leeyihiin way soo degayaan waxaa weeye min asamaa'i ila alardi bay u soo degayaan wa yacrijuuna bihaa ila asamaa yasiidu ilaahay wuu kordhinayaa fil khalqi abuurista oo malaa'igta een garbaha ku sheegnay iyo baadadka maa yashaa'u wuxuu doono yasiidu ilaahay wuu kordhinayaa fii khalqi almalaa'ikati kayfa yashaa'u siduu doono oo min dakhaamati alajsaam jismigooda oo waaweyn iyo siday wuxuu ahay qaababkooda u kala fog yihiin iyo siday ajnixada waqad ra'aa wuu arkay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu arkay leylata alisraa'i habeenkii la dheelmiyey wuxuu arkay jibriila jibriil buu arkay walahu sittu mi'atu janaaxin lix boqol ooisagoo garbood leh oo baal beyna kulli janaaxayni maa beyna almashriqi waalmaqribi qoraxda meeshay ka soo baxdayo meeshay udhaxaysa udhaxaysa yasiidu fi lkhalqi maa yashaa'u waxaa loo jeedaa buu leeyahay sheekha qataade la yidhaahdo almalaaxatu fi lcaynayni quruxda iyo waalxusnu fi lanfi waalxalaawatu fi lfami dadka quruxdooda ayuu sheegayaa ina allaaha allana calaa kulli shayin wax la arkaba qadiirun awood buu u leeyahay wax la arkaba ilaahay awood buu u leeyahay ina allaha maa yaftaxi allaahu ilaahay wixii uu u furo linnaasi dadka oo min raxmati naxariisa falaa mumsika wax ka ceshan karo waxaa weeyey lahaa iyada uma sugnaanin alla subxaana wa tacaalaa wixii uu dadka uu subxaana wa tacaalaa maal yaftaxi illaahu ilaahay wixii u furo linnaasi dadka uu u furo oo min raxmati naxariisa falaa mumsika lahaa cid u diidi karta male wuxuu addoomihiisa uu siiyo oo fadli ah oo khasaa'ini raxmatihi min nicmatin wa sixatin wa amnin wa cilmin wa xikmatin wa risqin ilaahay qofkuu dadka wixiisa uu siiyo oo nicmo ah oo ay ka mid tahay caafimaad oo ay ka mid tahay amni iyo nabadgelyo oo ka mid yahay cilmi oo ka mid yahay xikmo iyo risqi oo ka mid tahay ilaahay rususha oo dadka u soo diro cid ka horjoogsan karto u diidi karto ma jirto maxaa yeelay ilaahay isagaa maaliku almelikulwahaab laa maanica limaa actaa walaa muctiya limaa manac wuxuu siiyana cid diidi karta male wuxuu diidana waa cid bixin karta male saas weeyaan wa huwa ilaahay alcasiizu allihii waxaa weeye haalib ah alxakiimu oo falsano shay walba meesha u habboon buu dhigayaa yafcalu maa yuriidu siday xigmaddiisa keento waxay alfatxu waalimsaaku waxaa laga loo jeedaa xagga siinta iyo diidada xagga durka iyo nafciga waxaa weeye fa huwa aladii yaduru wa yanfacu sidii asnaamtii oo kale maha isagaa wax dhibi kara isagaa wax anfici kara wa yucti wa yamnacu isagaana wax siin kara dadkana u diidi kara wa fi lxadiidi nabigeenna wuxuu ahaa axaqu maa qaala wuxuu dhihi jiray axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun allaahuma laa maanica lima actayta waxaad siiso cid u diidi karta maleh walaa muctiya wax siin karana male limaa manacta walaa yanfacu waxba u tari mahayo daljaddi kan xoolaha iyo dheefta u saaxiiba minka adiga xaggaaga aljaddu maalqabaynimadiisa waxba uma tarayso intaa markii la sheegay ayaa dadkii loo dhawaaqayaa iyo kuwan khaasatan asnaamta caabuday yaa ayuhannaasu dadow udkuruu xusa nicmata allaahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey rabbigiina nicmadaa oo aan la koobi karin oo ilaahay uu idiin nicmeeyey ha ku kufrina eh ilaahay xusa subxaanahu wa tacaalaa hal min khaaliqin mid wax abuura maa jira hal min khaaliqin hayruullaahi oon ilaahay ahayn min hal min khaaliqin mid wax abuura maa miyaa jira oo hayra hal min khaaliqin hayruullaahi oo ilaahay khayrkii ah yarsuqu man min asamaa'i isagaa samada ka irsaaqoo matar iyo anwaar iyo risqigii isagaa waxaa weeye waxaa weeye yarsuqu min asamaa'i buu ka irsaaqaa waalardi dhulkana wuu ka irsaaqaa addoomihiisa isagaa risqiga iyo wax walba siiya cirka roob buu ka soo dejiyaa dhulkana waxaa weye tagaad buu ka soo bixiyaa markaasaan waxba kuwa aan waxba abuuraynin waxna aan irsaaqaynin oo asnaama ayay ugu shariig yeelayaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga ma ogey fa annaa sideebaa tu'fakuuna xaqii la idinka leexiyey fa annaa tu'fakuuna sideebaa xaqii la idinka leexiyey markii intaa ilaahay uu sheegay oo wixii wax lagu qaadan lahaa iyo awoodda ilaahay iyo dalaa'ilkii iyo wax walba markii loo sheegay yaa haddana waa loo cagajuglaynoo idinku haddaad beenisaan kuwa kalaa sidiina u beeniyey maxaa ka dambeeyey waxaa leey wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow waa tasliyadii faqad kudibad waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey oo min qablika adiga kaa horraysay nabiga ayaa la sabirsiinayaa beeninta qoomkooda ay beeniyeen nebi maxamedow haa ulaahi hadday ku beeniyeen ha murgin beenintooda maxaa yeele taa waa sunnada ilaahay fil ambiyaa'i qablaka waa la beeniyey waa la dhibay ilaa uu nasrigeenna ka yimaado adigana ku dayashaa kuugu suganee ku dayo ilaa ilaahay uu kaaga gargaaro wa ilaallaahi ilaahay intii ka ah yaa turjacu alumuuru umuurtana loo celinayaa taa waa dhawaaqi ugu horreeyey yaa ayuhannaasu dadow inna wacdaallaahi ilaahay yaboohiisa xaqun xaq weeye alla yabaahu idiin yabahay oo in laydinsoo bixinayo oo laidin abaal marinayo waa xaq oo sugana oo shaki la'aana ee falaa taqurannakum yayna idinku kadinin alxayaatu noloshan addunyaa ee dhow ama liidato yayna idin shuqlininoo quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda ha ku kadsoomina waxaa weeyaan walaa yagurannakum yuusan idinku kadinin billaahi ilaahay algharuuru kii kedinta badnaayoo shaydaana yuusan idin sirin oosan idin dhihin marna wuxuu ku dhihi ilaahay cafwigiisa iyo karamkiisaa badan mar kale wuxuu ku dhihi ilaahay baa kuu dembi dhaafi ee macaasida iska sii wad mar kale cadaawadiisa haddana yuu ilaahay noo caddaynayaa inna ashaydaana shaydaankii lakum idinka caduwan cadow buu idin yahay ee fatakhiduuhu ka yeesha caduwan idinkana cadow ka yeesha waa cadow aad iyo aad cadaawadiisa aan weliba qarsanin oo in badan toddoba meelood qur'aanka uu inooga sheekeeyey markaa innamaa yadcuu waxaa wuxuu u yeelayaa shaydaanka xisbahu kuwii isaga raaco liyakuunuu inay ahaadaan min asxaabi saciiri naarta ololaysa asxaabteeda inay ahaadaan ayuu ugu yeedhayaa innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu inay ahaadaan min asxaabi saciiri naarta ololaysa asxaabteeda marka waa kuwa kuwa naarta mudanayee shaydaanka raacay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo shadiidun oo adag kuwii ilaahay iyo rusushiisa beeniyey cadaab daa'ima ayaa u sugnaaday waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati camalka wanaagsan camal falay oo iimaanka iyo camalka saalixa kulmiyeyna lahum waxaa u sugnaatay makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun abaal kabiirun oo weyn oo ilaahay uu weyni uu ku sheegay wa huwa aljannatu jannadii ayay markii iimaankii camalkii la xidhiidhiyey yaa waxaa weeye waxay gelayaan marka waxay helayaan janno weyn afaman qof zuyina loo qloo qurxiyey shaydaan baa malaha u qurxiyeye lahu isaga suu'u camalihi camalkiisii xumaabaa loo qurxiyey fa ra'aahu wuu arkay xasanan isagoo qurux badan buu arkay kaasi afaman zuyina lahu suu'u camalihi fa ra'aahu isagoo muxuu ahaayey isagoo oo qurux badan buu camalkii xumaa yaa loo qurxiyey shaydaan baa u qurxiyey xataa ra'aahu xasanan markaasuu gaalnimadii iyo baadinimadii iyo wixii xumaayoo dhan ayaa la quruxsanaaday wixii quruxsanaa oo iimaankii iyana wuu la xumeeyey waxaa ku tusayaa fa ina allaaha ilaahay yudilu waxaa fa ina allaha yudilu man yashaa'u qofkii uu doono ilaahay wuu baadiyeeyaa wayahdii man yashaa'u qofkii doonana wuu hanuuniyaaye falaa tadhab ha tagsiiri nebi maxamedow nafsaka naftaada calayhim kuwan korkooda xasanaatin waxaa weye welwel iyo welbahaar iyo xasro hadday kol soo rumayn waayeen aad ka welwelayso naftaada ha ku baabi'ino ha ku dilin ina allaaha allah caliimun ogaansho badan bimaa yasnacuuna waxay sancaynayaan ilaahay wuu og yahay haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha jooga darsigii